aan ku bilowne madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa nasiib darro ku tilmaamay colaada dad badan ay ku dhinteen ee toddobaadkii hore beelo ku dhex martay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud geesta kalena madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan ayaa isagana ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro al-shabaab isagoo fariin adagna u diray dadka ay lacagaha qasabka kaga qaataan madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor oo la hadlay shacabka magaalada dhuusamareeb oo uu kala qayb galay munaasabadda ciidul adxa ayaa muujiyey dareenkiisa ku aadan dagaalka lagu hoobtay ee ka dhacay deegaanka laandheer oo uu ku tilmaamay nasiib darro wuxuuna culammada iyo dadka kale ee samaha jecel ka codsaday inay maamulkiisa kala qayb qaataan deminta colaadaasi waxaa nagu ceeb ah ama runtii nasiib darro ah in ay aan aragnay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka muda galmudug dad badan inay ugu dhinteen dagaallo qabiil taasna runtii waa wax aynan la felaynin dhacdooyin yaryar iyo waxyaabo iska joogto ah oo soomaaliya o dhan meel walba ay joogto iska haystaa waa jiraan laakiin waxay ahayd tii maalmihii u dambeeye dhacday runtii wax aada u xanuun badan waxaan leenahay sida haddaba ay diinteenu ay tilmaantay culamadu hadda ay sheegeen qof muslim muslim kale xaqdarro ku dila ama isku dilay labaduba naartay gelaya soomaalia xadiiska rasul sal allah alay wasalam kii wax dilay iyo kii la dilay inaan u bareerno ama lagu dhiirado intaa dhibaatada la-eg waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala naga naga soo aruusho umadeenana samaha iyo wanaagga allaha taaso adduuniya aqraba waxaan leenahay arrimahaas yay nagu soo noqon waa nasiib daro haddana culummada khiyaarta odayaasha dhaqanka dadka samaha jecel waxaan iyagana runti ka dalbanaynaa inay ku garab istaagaan dowladda iyo dadkii loo saaray qabaqabada gobashii nabadeed inay hawshaasi nabad ku dhammaato inay halkaa waxay ku istaagaan dadka walaalahaana ayna dib dambe dhibaatadooda noogu soo laaban iyo nasidaradaas qoorqoor oo si adag uga hadlay colaadda beelaha ku dhex martay deegaanka laandheer ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad hurinaya dagaalka kuwaasoo uu ku tilmaamay inay faa'iido siyaasadeed ka dhex raadinayaan siduu hadalka u dhigay waxaa runtii aada iyo aada iyaduna ka mida nasidarooyinka inay jiraan dad sheeganaya magac ama siyaasiyiin sheegta inay qeyb ka yihiin hurinta colaadaha waa nasidaro inay qeyb ka yihiin midkii siyaasad ka raadinaya waxaan leenahay walaalow siyaasaddu waxay leedahay loolan iyo baratan iyo goobo lagulaga loolamo iyo wakti lagu loolamo iyadoo caafimaad qabta midkii cuno ka raadinayana wow ducayna waxaan leenahay war meel kale allaha isdaqa kaa siiye dadkaan dhibkooda iyo mushkiladooda wax ka raadin cuno iyo dhiigooda dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan oo isagana dadka kala qayb galay munaasabadda ciidda ee magaalada kismaayo ayaa ugu baaqay shacabka inay diin ahaan iyo qabiil ahaanba uga qayb galaan la dagaalanka al-shabaab wuxuuna fariin adag u diray dadka ay lacagaha qasabka ah ka qaataan oo uu sheegay in dad kale lagu dhibaateeyo wixii ay bixiyaan
aan-shabaabka ilaahay uga toobadkeenno oo aan la dagaalanno maanta magaalooyinka la tegay ciidanka khayr allaha siiyo yani dadkaasi duruufta ay ku nool yihiin waxaa ka mida xoolaha laga qaado xataa hal meeloo shaah lagaga cabaya ma aha waa la qaadi meel kalaa loo qaadayo yani dadku waxay ku jiraan waxaad dareemaysaa markii magaalo intii la taga la qabto dadkaasi culayska iyo dhibaatada ay dareemayaan intay leegtahay odayaasha iyo dhallinyarada iyo cuqaasha iyo hooyooyinka iyo dadka kulligood waxaan u baahanaha hawshaa intii la wadagaribsaago war diin ahaan aan ula dagaalano oo inagoo qabiil soomaaliyada qabiil ahaan aan ula dagaalano markaasay ummaddeennuna guul gaaraysaa inaguna aan waxa aan doonayna aan gaarayna laakiin inta ay ku jiraan falsafadii shalay aan gumaysiga ka maqlayna qaybiga xukuna ee dhabarka layska wada taabanayo ee oday weliba intuu humbaalmeeyo uu tegaya lacagta u uruurinayo ka qoriga ridaya iyo ka ganacsadaha shilinka bixinaya iyo ka odaygae qaaraanka ugureeya waa isku mid wax farqiga ma kalaba ugaas baa wax la yeelay suldaan baa wax la yeelay kanaa wax la yeelay waxba ha u raadinina qiib waa isku mid laa farqa baynu waxaaad bixinaysaa dhibaato geysanaysa intaasoo dad ah oo muslimiin oo abriyaa dhibaato u geysanaysa hawshaa aan dib uga fakaro ha laga qayb qaato dagaalka shabaabka lagula jiro ma helaysaan maanta inaad iska raaxaysataan ood iska doolaataan waa dhibaato idin saamaynaysa qof walbana gurigiisa ugu tegaysa axmed madoobe ayaa dhinaca kale luuqad adag kula hadlay ganacsatada jubbaland oo uu sheegay inay dhibaato xoog leh ku hayaan bulshada danyarta ah waxaa cudur labaad ah ganacsatada oo laba ciladood madax hantidii iyo xoolahay keeneen bay qudhubsanayaan oo dadkii intay ixtikaar ka sameeyaan bay haynayaan si ay ugu qaaliyoodo marka labaadna markuu wixii dhaceen waxay intay habeenkii jawaano qaadaan ay tumaan bay dadkii dib uga gadayaan wixii oo dhacay kulaylka maanta aan ku noolahay magaaladeenna bal adugu raashinka intii bakhaar lagu xidhay aan laydna loo ogolaanina loo xayiraya intuu ka caya qiimihiisu ee ku dhacay hadhow lale wuu exbayr garooba dib intii loo tumo haddana dadka laga gaday ka shabaabkii wax dilaya muxuu dhaamaa soo dhibaato kale maaha ganacsatoy inaad marka hore waxanibtaan waad xadnibaad samaysaan si ay kugu qaaliyowdo aad ixtikaar xoolaha intaad ku samaysaan aad dhigataan markay wixii qurbaana isbaayir garoobaana intaad tuntaan aad bannaanka usoo dhigtaan ood gaddaan waana waxaan la qaadan karaynin ee iyaguna cudur kale weeye dib ha ugu noqdeen oo ganacsado dib ha uga waxeeyeen
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington